الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تهلوب نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka caawa waa habeen khamiis ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay labaatanka bisha kow iyo tobanaad ee dulqacda sannadda kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararka aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah muqdisho dagaal culus oo u dhexeeya shacab difaacanaya guryahooda iyo maleeshiyaadka xasan sheekh ee dhulboobka u fulinaya oo ka socda xaafada ka tirsan caasimadda waa halkee goobta ay caawa wax ka dhacayaan sidee reer muqdisho u dareemeen rasaasta caawa socota barnaamijka ayaad ku dhegaysa doontaan qodobada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah galgaduud ciidamada mujaahidiinta oo weerar ku qaaday maleeshiyaad murtadiinah hordhaqaaq arbushaada ka waday duleedka magaalada baxdo tiro askar murtadiinah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday faafreebka ayaan ku soo qaadan doonnaa qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah hadallada kulul iyo eedeemaha isdabajoogga ay isweedaarsanayaan hoggaanka kooxda hirdada soomaaliya iyo kooxaha mucaaradka oo sii kordhaya iyadoo toban maalmood keliya ay ka harsan tahay muddaxiraadka xasan gurgurte iyo kooxaha mucaaradka hirdada oo muqdisho uga dhawaaqay dibadbixii ugu weynaa oo looga soo horjeedo dhulboobka ee kooxda hirdadu ka waddo degmooyinka gobolka banaadir waxaan sidoo kale barnaamijka caawa idinkugu haynaa kataa'ib akhbaariya oo galabta baahiyey qaybta tobanaad muuqaarada mashruuca gurmadka abaaraha wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya ismaamulka tigreega waqooyiga itoobiya oo yeeshay madaxweyne cusub kaasi oo si weyn u mucaaradsan abiy axmed dowladda suudaan oo u yeertay safiirkeeda addis ababa iyo xiisadda u dhexaysa labada xukuumadood oo meel xun gaartay xisbiyada dalka koonfur afrika oo bilaabay in soomaalida ku nool dalkaasi u muujiyaan cadaawad waxaan sidoo kale faafreebka caawa idinkugu haynaa xaflad fasaxa sanad dugsiyeedka macadka imaam saqaawe ay ku galayeen degmada u furow oo ka dhacday gudaha degmadaasi mas-uuliyiin iyo salaadiin ka qaybgalay barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa qodobadaasi wixii kale soo kordha iyo xubintii hadaleynta warbaahinta ayaan faafreebka ka marnaan doonin maahir ayaa barnaamijka gala qaybgeli doona waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah mar kale ku soo dhowaada faafreebka wararka
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkaynu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa dagaal culus oo u dhexeeya maleeshiyaadka murtadiinta iyo dadka dhulalkooda la boobaya oo muqdisho ka socda iyo mucaaradka oo dibadbaxyo ku baaqay wararka ka imaanaya degmada daynile ee magaalada muqdisho ayaa sheegaya in weerar culus lagu qaaday maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta gaar ahaan kuwa ku caanka ah dhulboobka rag hubaysan oo guryahooda labooba ayaa dhowr jiha ka weeraray maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugnaa xaafadda waraliska ee degmada daynile goobjoogayaal ayaa sheegay in iskormaadku u yimid kadib markii dadka deegaanka ee is abaabulay ay qori garneelka garbaha laga tuuro ah ay ku weerareen isku imaatin ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta jabaqda rasaasta ayaa isqabsatay inta badan xaafadda waraliska ee magaalada muqdisho qof ka mid dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ka hadlay qaabka ay caawa wax u socdaan walaalow warlaliska waxaan weligeyba waxaan weligeyba aanan aanan maqlin oo aanan arkin anigu shacab baan ahaye anoo waddada maraya xabad meesha igula qabsatay waxaanan weligeyba arkin baa ka dhacaya caawa muxuaha waddada warlaliska niyow haddasale anigu hadda waxaan sheegi karaa on keliya in xabad isku ridahayo hebel iyo hebel baa dagaalamaya ma dhihi kara balse laakiin waxaa dagaalamaya niman hub waaweyn wata niman hub waaweyn wata laisu adeegsanaya mid aan weligey maqlayba ma aha wax dhacaya hataa hataa baasuuka laga riday waddada warlaliska oo waxaan arkay u gudbay dhinaca maaragtay tabeelaha oo markii dambe adigu markuu daqiiqad iyo uu maqnaa hataa naydiisu yarays walaalow walaalow anigu khasaare aan xaqiijin kara ma jirto meel anigu aan marayay oo anigu gabaad aan ka dhigtay oo geedo caligaroobyo ku dhex yaallay oo aan dhex seexday laamihii caligaroobkaasa korkayga kusoo daateen oo sidii ay la gubaya oo kale muxuu ahaa muxua laamihii caligaroobkaasa lagaga dhigay anigu oo hadda beerka dhul beerkan dhulka ku hayaa maya xabadda marna way istaagaysaa marna way bilaabanaysaa xabadaha dhacaya iyo wax la isu adeegsanaya bambada la tuuraya iyo wax yeeraya caawa meeshan wax ka yeeraya waxaan weligay maqlay ma aha aniga ma dhihi karo khasaaraan kor taaganahay ma dhihi karo naftayda keliya ayaan kor taaganahay naftaydaan badbaadsanaya meel aan wax ku sheego ma arko laakiin xabadaha gaduudkooda markay dhacayaan hata rasaasta gaduudkooda hata waa u jeedaa balse laakiin anoo dee warmoogeedka ah oo iska lugeynaya meesha maray xabadii ula qabsatay anugu laakiin wax dhacaya anigu caawa wax xa- meesha me- korkayga ka dhacaya waxaan weligay arkay oo ama aan maqlay maba aha hoobiyaal waa ka waaweyn yihiin wax lasu adeegsaday hoobiyaal waa ka waaweyn yihiin dhinaca kale kooxaha mucaaradka ee la baxay golaha samatabbixinta ayaa muqdisho uga dhawaaqay banaanbax ballaaran oo ka dhanan dhulboobka ay kooxda ridada ka wado degmooyinka gobolka banaadir shariif sheekh axmed iyo xasan cali kheyre ayaa shacabka muqdisho ugu baaqay in maalinta axadda ay isugu soo baxaan waddooyinka muqdisho ayna ka dhiidhiyaan dhulboobka dadka waxaan ugu yeeraynaa maalinta axadda soo socota oo bisha toban ay tahay tobanka meey in loo soo baxo si loogu gargaaro dadka la dulmiyey hoygooda laga barakiciyey bannaanka tuban iyo kuwa guryahooda dulumka lagu qaatay in ayaguna ay soo baxaan dadkuna ay soo baxaan Eh, qodobka saddexaad waxa waaye dadka halkan taagan waxay diyaar u yihiin mudaaharaadkaas inay hogaamiyaan inay hogaamiyaan oo iyagu dadka ay horgalaan oo goobaha mudaaharaadka uu ka dhacaayo ay tagaan waxaan la soconnaa nidaamka maanta meeshaan ka jira wuxuu adeegsado waa gacmaha wiilashii soomaaliyeed ee la rabay inay ilaaliyaan eh, amniga iyo sharafka dadka soomaaliyeed nidaamkan wakhtigiisu waa dhammaaday dulmigiisa xaddhaaf uu noqday qofkii isku daya inuu shacabkaas dhibaateeyo ha ku xisaabtamo in lala xisaabtami doono oo aan looga haraynin waa inuu ogaadaa
ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal qeybaha hore ee barnaamijka faafreeb kuurarka ayaad dhegaysanaysaan markan iyo ismaamulka tigreega waqooyiga itoobiya ayaa yeeshay madaxweyne cusub kaasi oo si weyn u mucaaradsan siyaasadda abiy axmed qodobkaas iyo sidoo kale dowladda suudaan oo u yeertay safiirkeeda adisababa iyo xiisadda u dhexeysa labadan xukuumadood oo meel xun gaartay waxaad ku dhegaysanaysaan xubinteena hadalaynta warbaahintii guud marka marigaha islaamiga ah aalaab uu xalkan ka soo jeediyey walaalkeen maahir maxamed haye maahir wad mahadsan tahay walaalka bashiir een, xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar ku qaaday maleeshiyaad murtadiin ah oo dhaqdhaqaaqyo arbushaad ah ka waday duleedka magaalada baxdo weerarkaasi waxaa lagu dilay hal askari waxaana lagu dhaawacay laba kale askariga la dilay waxaa lagu magacaabi jiray liibaan maxamuud axmed sidoo kale murtadiinta lagu dhaawacay weerarkaasi waxaa ka mid ah murtada lagu magacaabo liibaan cabdulaahi muuse waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa suudaan oo u yeertay safiirkeeda itoobiya eedeymana u jeedisay adis ababa dowladda suudaan ayaa shaacisay inay u yeertay safiirkeeda u fadhiya adis ababa kadib markii ay itoobiya ku eedeysay faragelin toos ah oo ay ku samaysay gudaha dhulkeeda xukuumadda khartuum waxay itoobiya iyo imaaraadka carabta si wadajir ah ugu eedeysay inay ku lug leeyihiin weeraro loo adeegsaday diyaarado daroonis ah oo beegsaday garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee khartuum muxyidiin saalim oo ah wasiirka arrimaha dibadda suudaan ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay ku sheegay in safiirkooda adis ababa zayn ibraahim loo yeeray sababo la xiriira gardarrada weerarka daroon ee imaaraadka iyo itoobiya kusoo qaadeen buu yidhi garoonka khartuum caasim cawd cabdulwahaab oo ah afhayeenka rasmiga ah ee ciidanka suudaan ayaa sheegay in diyaaradaha aan duuriyaha lahayn ay kasoo duuleen garoonka magaalada bahardaqar ee itoobiya islamarkaana fuliyeen weeraro cadowtinimo ah oo ka dhacay gudaha hawada suudaan sida uu sheegay wuxuu intaas ku daray in diyaaraduhu beegsadeen goobo milatari iyo rayid oo uu ku jiro garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee khartuum difaaca cirka ayuu sheegay in uu soo riday mid ka mid ah darooniska toddoba-iyo tobankii maarso baaritaan lagu sameeyeyna lagu ogaaday inay leedahay imaaraadka lagana isticmaalay gudaha itoobiya weerarkan ayuu ku tilmaamay gardarro toos ah oo ka dhan ah madax bannaanida suudaan kana aamusi doonin waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa gobolka tigrey oo laga doortay madaxweyne cusub oo mucaarad ku ah maamulka abiy axmed waxaa mar kale dib loo howlgeliyey golaha gobolka tigrey oo ku dhowaad saddex sano iyo bar saaxada ka maqnaa kadib markii shaqada laga joojiyey wixii ka dambeeyey heshiiskii nabadda ee labada kun labaiyo labaatankii bretoria ayay wadajirka ugu gaareen dowladda itoobiya iyo jabhadda t b l f golahan oo isla shalayba bilaabay shaqooyinkiisa ayaa debrasion gebra mikail dib ugu soo doortay in uu noqdo madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka tigrey iyadoo sidoo kalena kalfadhigaasi lagu doortay guddoomiyaha iyo ku-xigeenka golaha debrasion gebra mikail waxa uu xilkan madaxweyne kasoo hayay gobolkaasi ka hor inta aanay dagaaladu ka dhicin gaar ahaan muddadii u dhexeysay labada kun sideed iyo toban ilaa labada kun iyo labaatan waxaanu sidoo kale muddo badan soo ahaa guddoomiyaha ururka t b l f tallaabadan oo la filayo inay cirka kusii laasho khilaafkii u dhexeeyey t b l f iyo maamulka abiy axmed ayaa timid kadib markii golaha gobolka tigrey ku dooday in dowladda federaalk itoobiya ay ku xadgudubtay heshiiskii nabadda ee bretoria waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa xisbiyada dalka koonfur afrika oo bilaabay inay soomaalida ku nool dalkaasi u muujiyaan cadaawad saacadihii lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada iyo warbaahinta soomaalida aada u wareegayay muuqaal laga duubay gabdho soomaaliyeed oo ku nool dalka koonfur afrika kuwaasi oo lagu oranayo hadallo xambaarsan cadaawad iyo cunsuriyad mid ka mid ah xubnaha ururada hogaamiya dibadbaxyada looga soo horjeedo joogitaanka dadka suugalootiga ah ee koonfur afrika ayaa gabdhaha soomaaliyeed kula kulmay bartamaha magaalada durban ee gudaha dalkaasi intaasi kadib waxaa gabdhaha soomaaliyeed lagu yidhi hadalloo bahadilaad iyo cadaawad xambaarsan oo ay ka mid yihiin maxaa halkan kasoo doonteen orda wadankiina aada taasi oo muujinaysa heerka uu gaarsiisan yahay naceybka loo muujinayo soomaalida ku dhaqan wadanka koonfur afrika bashiir xubintiina caawa waa inaga inta
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafareebka wararka markan iyo kataab ikhbaariya ee galabta baahiyey qaybta tobanaad muuqaalada lagu soo bandhigo howlaha guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayaadka islaamiga kaas oo loogu gurmanayo dadka muslimiinta muuqaalkan waxaa lagu soo bandhigayaa gurmadkii laga sameeyey wilaayada islaamiga ee hiiraan
bismillahi raxmaan raxiim ilaahay ku mahadsan ibraahin cumar colaad ayaa la yidhaahdaa insha allahu tacaala ilaahay aan ku mahadsan walaayada islaamku waxay noo keentay raashiin sokor bariis bur saliid ilaahay aan ku mahadsan mujaahidiintana ajir iyo axsaanaad allah ka siiya magacayda maxamed xali xuseen oo deegaanka ceel cali degan xarakada raashiin bariis iyo bur iyo sokor iyo saliid ayna siisay waa ku mahadsanta ilaah aan ku mahadsan ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala maxaa la rabaa ilaahay inaan u laabanno inaan toobad keenno istikfaartaan badinno ayaa la rabaa oo istikfaarsanno gacanta ilaahana deeqda ee roob barakaysanna allahna siiyo intaas kadib dadka muslimiinta waa walaalo waa kal jasadil waaxisi nabigeenna u sheegay hal jir bay isku yihiin midda keentay walaalnimadaas iimaanka aan islaamnimadaas iimaanka walaal ku nahay in maanta xarakad shabaab almujaahidiin ay idiin soo gurmato oo raashin ay idinku deeqdo midda keentay waaye arakadu waxay ka shaqaynaysaa mujaahidiinta ay ka shaqaynayaan masaalixda dadka muslimiinta ah een, dhibkooda dhib uu u yahay wanaaggoodana wanaag buu u yahay iyagoo tabartooda yar tahay oon dhaqaalo badan haysanin idiin soo gurmadeen dadka dadweynaha marka waxaa laga rabaa muslimiinta ah calal aqal u duceeyaan oo ilaahay u baryaan ilaahay inuu guuliyo gaalada dulmiga maarata lagu soo qaaday ee waddankeenna ku soo duushay iyo murtadiinta u adeegaysa oo kabaqaadka u ah na ilaahay subxaanad inuu dulleeyo in ilaahay loo baryo la habaaro mujaahidiintana loo duceeyo
بسم الله الرحمن الرحيم مقعيقو شيخ عبد الرحمن أحمد أذواي كيمد تولد جعبه ولايدة وحاي نسيسي الراشين اينو كنتي ولايد انت هيساي نسو غارسيسي وانا كما سنتهي ولاله نسو ديبي او نسو غارسي ايغنا ما حدا نعلنينا وانا كما سين وحانا كعسنينا وحا كلا انتو انت اسكويري اي نسو رادين ددك ابارا هيسو ابار اد وكلولا هيسو ولايدن وانا نسو غارسيسي وانا كما هدينا ولايدة اسلامية annagoo joogna ila bannaan walaayada dowla iraado waa ku mahadsan yihiin raashinkai noo keeneen ayna soo gaarsiin mahad waa ka gaarto beddelkeedina beddel khayr qaba allah u geliyo waana mahadsan yihiin الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegeystayaal qaybaha dhexe ee faafreebka wararka ayaan isa soo gaarnay markan iyo wilaada islaamiga ee baay xaflad fasaxa sana dugsiyeedka macadka imaam sakaawi ee degmada ufurow ayaa ka dhacday howlka xafladaha ee degmadaasi waxaa xafladdan ka soo qaybgalay mas-uuliyiin culimo salaadiin waalidiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ardayda macadka imaam sakaawi ayaa fasaxan ku galayay gebagabada fataradii labaad ee macadka sannadkan kun afar boqol toddoby afartanka hijri ugu horeyna ardayda imaam sakaawi ee degmada ufurow ayaa soo bandhigay qayb ka mid ah culumta ay ku barteen macadka
alxamdu lilaahi laa abqii bihi badala حمدا يبلغ من رضوانه الأملا ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء أما بعد مهديرني دوركي طلبض إن شاء الله تعالى من ويردون أردي كقرن الخطبة العربية أو طلابة معايا كلاسكم إن شاء الله فليتفضل مشكورا ومأجورا الحمد لله الحمد لله الذي من علينا بتعلم كتابه الذي قيل فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأهلا وسهلا وأنسا بالحضور في هذا الحفل البهيج والجو الأريج في يوم جديد مع معهد الإمام السخاوي ولتعريف معهدنا هذا نقول هو معهد متخصص في مجال القرآن الكريم يوفر للطلبة المحبين فرصة الحفظ والمهارة والإتقان له ثم التدرج إلى القراءات المتواترة مع لين الإجازات لمن تأهل بالسند كما يركز المعهد على دراسة علوم القرآن تجويدا وتصحيحا وقراءة ورسما وتفسيرا وطلبا للنبوغ العلمي يثقف المعهد من التحق به ضمن المقرر بعلم اللغة والفقه والآداب مبتدئا بأساسيات كل فن ورغم أنه كان آخر فروع المعاهد السخاوية إلا أنه أنجز في فترة قليلة كثيرا مما قرر له حيث حفظ الصف الأول من الطلبة أصول الشاطبية وتجاوزوا عن مقابلة التصحيح والتحفيظ بأكثر عدد مئة من الحفظة ثم شرعوا في عرض القراءات وهم الآن يعرضون قراءة الإمام عاصم بن أبي النجود الكوفي براوييه مع شرح يسير لأصوله من كتاب النفحات العطرة والآخرون على خطى هؤلاء يسيرون وقريبا يستقبلون المقابلة التمييزية والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الناس من جهة التمثيل أكفاء أبوهم آدم والأم حواء فإن يكن لهم من بعد ذا نسب يفاخرون به فالطين والماء ما الفقر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء فعش بعلم ولا تبغي به بدلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فقد اتفق الجميع على أن القرآن منتهى العلوم ومرجع الفنون وهو كتاب الله الأعظم وقاموسه الأكبر وخطابه المعجز لجميع البشر الحمد لله منزل القرآن والصلاة والسلام على رسوله الكريم القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعلى آله وصحبه الكرام البررة الذين تعلموا كتاب ربهم أيها الحاضرون الكرام أعيروني أسماعكم كي ألقي عليكم بعض الرموز التي استخ... التي استخدمها الشاطبي للقراء ورواتهم على طريق الحوار مع أخي وزميلي محمد حسن آدم في معهد إمام السخاوي في محافظة أفرع من ولاية باي الإسلامية يا أخي هل أنت مستعد للحوار حول رموز الشاطبية للقراء ورواتهم؟
نعم أنا مستعد لذلك من هم الكوفيون وما الرمز الحرفي الذي يجمعهم؟
هم عاصم وحمز والكساء يرمز لهم الثاء اذكر رمز نافع وراويه الهمزة لنافع والباء لطالون والجيم لورش من الذي يرمز بحرف الشين مع ذكر الدليل من الشاطبية؟
يرمز السين يرمز الشين حمزة والكساء والدليل وذو النقض شين للكساء وحمزة ما المرموز لهم بكلمة النفر مع الدليل من الشاطبية؟
وهم ابن كثير أبو عمرو وابن عامر وقل فيهما واللحص بنفر ما القارئ الذي يرمز بحرف الراء؟
ألا وهو إمام الكسائي ما القراء الذين يرمز لهم بحرف الضاء مع الدليل من الشاطبية؟
الكوفيون وابن كثير وكوف مع المكي بضاء معجما شكرا لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمامك لأسألك أسئلة اقرأي قوله تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ما نوع المد في قوله تعالى ففتحنا أبواب
هو المد الجائز المنفصل ما أسباب المد له سببان وهما الهمزة والسكون
إذا ما سبب المد الجائز سببه الهمز بين لي حرف المد والهمزة في الآية حرف المد الألف الساكن في ففتحنا والهمزة في أول كلمة أبواب شكرا على إجابتك الوافية وما نوع المد في كلمة السماء هو المد الواجب المتصل عرف لي المد الواجب المتصل وما قدر مده هو أن يكون حرف المد والهمزة في كلمة واحدة وقدر مده خمس حركات شكرا جزيلا لك ما حكم الراي في كلمة منهمر حكمها الترقيق لماذا ترقق لأنها راء ساكنة وقفا وقبلها كسر أصلي اذكري مخرج الراء الراء تخرج من مخرج النون إلا أنه أقرب أي أدخل إلى ظهر اللسان كم صفة لها وما هي لها سبع صفات وهي الجهر والتوسط والاستفال والانفتاح والإذلاق والانحراف والتكرير شكرا لك يقول ردعاف رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد إن هذه مقدمة فيما على قريئه أن يعلمه إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسيم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها والتاء أنثى لم تكن تكتب بها intaasi kadib waxaa madasha xafladda ka hadlay islamarkaana goobjoog ahaa maamulaha guud ee macadka imaam sakaawi ee wilaayaadka islaamiga dalka ustaad cabdalla cabdalla بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب مركان كهريت إلهي سبحانه وتعالى يانك مهديان نعموي دين فربضان الله هنك وبكرنا تنكياري وتنكوين لطيو انت اسكدب إخواني كيك ولبها ديرني آه، سندك هاي كون أفربا والأفرتون يا تضبذي aakhirkii ama gabagabadiis sano dugsiyeedkii macadka alimaamu sakhaawi se guud ahaan ama faracyadiis walaayaadka islaamka ka yaalaan waliba bilawada jirtay bili muxaram haddina waliba dhammaado jirtay bilowun haddii roognaan isla geeka otan e tumishanti e bili dulqacda e marka barnaamijkii ee saasxaado jari hadda una layma e faraca u furawya roogna hadda xaaliyan laakiin geeka sabta ah macahidyada kale faracyadii oo dhan se oo kaliya angleyin ardada xafladoowan oo kale tawjiihaadkuna iyo towsiyaadkuna injaro doonaan marka ahdaaftal kula hayna waliba haytay istiraaxa ama tarwiixu nafs ardadii iyo mucalimiintii iyo mudiiriintii oo hal sano taqriiban asla roogan shaqadii hawadeen se walaagoo lan nafis ama istiraaxa lan hela oogoo yar marka fasax yar la gala oo sanadka aakhir jeey si haddan unan ugaa balnaan sanadkaas oo kun afar boqol afartan iyo siyeed allah subxaana watacaala hobna deersi unagay oo nashaad in lan walbarshadii oo macadkii iyo daraasadii una xiisan un hangnaganaan marka aakhirka yal hadeeri sanadka gebagabadiis marka fasax yar la gala doon si mudiiriinta iyo dhan ay cilaami doonaan xarun kasta iyo mudiirka xaruntan haddii roogna xilliga bilowdaw iyo xilliga dhammaadaw marka waliba lahaa markan ka horeyd ardadu inta fadhiyaan iyo ardada kale iyon meelo kale si oo kale fadhiyaan saacadu un hadalhayn kolley fasaxga dadka galhay arday ahaan waa isingu duruusta iyo jadwalka iyo nidaam daraasiga macadka yar la rooji oo yar xakad la geli ama waqtigii intiisan ku faa'iidaysataan oo siin camarnaad khayrkii iyo cibaadooyinkii iyo duruusta isin wadeen oo sanad haqaadateen oo kale muraajacadii sii wadaan isin handhumina bal dheeri iyo ziyaado hataa weydiidaan masaajideedii iyo xalaqaadkii iyo madaaristii kale isan ka tixintaan lanagana sida macadka lan hiri oo muraajaca la-aan iyo qur-aan akhris la-aan isin dhon waqtigin dhon baycangna ahdaafta lakulahay fasaxga saas ma ah ciyaar ciyaar iyo waqti inti la dhumi ma inas fasahahay marka waliba an dardaarmaani ardada guud ahaan intii waqti dhio ku faa'iidaysadaan intii laka dhex jir fasax gun dhatiis haddii gelinku laka tixinaay waxbarasho kada iskuulaadkii gelinkii sakhaawi oo waqtigii jeha heri marka waliba leenaa saacad kumad een wal muraajacisada saacado qaarna waalidiintiin halka halmayo kulley xilliga haddi laha katoosi fasaxga wal aragahay xilli waalidiinta baahan yihiin u dabcan intii la kaalmay lankasta waalidya inaa ku doocaysadoy insha allahu lanki waalidyaa ku doocaysado oo ha garab surum oo waqtijayna han baycana ku faa'iidaysad iyo lanki labaatan afar saac ciyaarle han ku bahi markii lahnagada yal araga doono si shal-eeyin haddii imtixaana la galay macadka guud ahaan lankastana mustawajiyey iyo meelus rooga macalimiinta iyo mudiiriinta haayaan hadhow marka ardada waliba laku yaaba qaar yoonti antiilan dhiibi iyo sidiiti on haayaan hanagadan walban ka ziyaadin ardada qaarna antiilan dhiibi bal hasku dhumyaanga laku yaaba eberjo hanagadan baynama dadkeel ka dhex jiraan dadka oo antiilan dhiibina haayayaan waxyaabo ziyaado dheerina ka darsada doonaan marka waliba lena dheeri hal raadiyoy ziyaado halka darsadoy meelilaki ogaay horun ku socoy haddiib ad antaas anweelka horna aad ku gaabayaas bal anti lisku ogaay hadda galantaa ka jaraan leh hoosan ku martoy intaas le adoo sadiiti on hayt hanis naganeen jazaakum allahu khayran tankel ardadan lahaa waliba kulli lankasta la fasah waliba laku yaaba intii tuulooyinka iyo meelo kale fasah langala doon iyo safara lamba meyl usaseeda dadka muslimiinta roogaan walaaga aadanta ka baradaasi hoobaada seed lan daaci ee meelseedii muslimiinta oo lan faa'iideeyo intii aada nagad meelan isku fadheen dhalinyarada oo kale kiindafna ciyaar iyo waqtilkiin ku dhumin bal intii aada nafta hajiido tashkiileed walbarashada ahmiyadiya iyo qiimaha yeelatan ku sheekayd meelanka yar hataa intii aada tasxiix adan samayd walay tabartaa suurat alfaatixa tuulooyinka kulley walkasta doon walkase dadka tajwiidka sidii horma ee fadahayaan anugu may ku roorahay laakiin mucaalimiin ala waysanyi bes e meelisin soo seetan dad hasin dhawayaw oo sin jeel araga doontaan laakiin ad annaga toy lan bulshadii walba inin faa'iideeyaan lan kas marka meeliusaseeda wala ha bilaawoy bal i barah roogi doonta taqriiban adoo arday leta oo sheekh eta insha allah wala koo faa'iidaysadii fasaha kiin dhammaadoy ardadan taasiye lahaa waalidiintii un waliba lahaa hadda isla roogno jeelsagun fadhiyaan aragahayaan masna dheegahayaan iyo dadka kale intan roogn xarumo kale si guud ahaan waalidiinta sakhaawi kolley ardadii wal fasaha doona siin waliba lasiin kufaday kuwarqabowkii iyo mutaabacadii ardadii inti macaahidadii kale ama gelinka iskoolka dhakadaayaan waaba sidiitii un faa'iidaysadahayaan gelinka kale sakhaawi inti la kahira maraakiista iyo macaahidada iyo madaarista qur-aanka hataa macallimiinta inti dheerasii kaalmay inti maalaa yacni waqti ku dhamaada lahay waalidiintan marka waliba ku odsadaane ardadaas kuwarhaayaan xagga muraajacadiyo iyo xagga akhlaaqdiyo hataa waliba laku yaaba intii dhalinyaro kale la saaxiban oo laku haalib naqada ardayga isoo sakayl ayaha nagada marka waalidiinta unayl baa lenaa insha allahu bal ibar iyo ardaday lahfasaha doona lankasta waalid ee doorje qaadadoy kuriij iyo gabartiis meeli waqti ka qaadadaayaan fasahgaas sidii un socdaayaan meel ka noolaadaayaan ku warhayoy wajazaakum allahu khayran markanna waxaa idinku soo maqan kelimada suldaan cabdulwaaxid macali xasan suldaanka guud ee beesha lwaay oo xafladda goobjoog ahaa بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إلهي بان مهد نغان مهد دينك وبكر نبي الله ودماد الله إن الله اسكولا الحمد لله ما يوم مهد نغان هي حركة الشباب المجاهدين وانهوري أمير كانوا أبو عبيد حفظه الله إيو أنتي لشقة يسوى مهد نغان أما كلام مهد نغان ولايد قبل oo barnaamijkan walbadan oo la shaqeeyti aan mahadnaqaan oo aan horeeyo amiirkan abuu jacfar aan horeeyo may kale aan mahadnaqaana muxaafadada degmadan iyo inta ka shaqeeyso aan mahadaan dacwada gobolka iyo degmadaba aan mahadnaqaan baadallahi may kale aan mahadnaqaana deegaanka u furow oo barnaamijkan walbadan ku shaqeeyan aan mahadnaqaan iyo bulshada ka nool may kale aan mahadnaqaana macallimiinta dugsiyada oo barnaamijkan codsigiyey markii hore sheentii aan mahadnaqaan waan walka guulaysaday mar kale aan mahadnaqaana waalidiintii oo ardaydii oo inta sheene xoolo joonaka biyahayaan hoojona hafasahayana aan mahadnaqaan mar kale aan mahadnaqaana duyuufta intaa ku qaybgalay dhammaantiyo waalidiin walkasta ka koobanyiin aan mahadnaqaan bacdallaahi abdalla abdalla iyo macallimiintii iyo mudiirkii eedaan ka mahadnaqaan macallimiin weli usubo qaaliyana ninshaani ilaahay barakaaye mudiir faylana ninshaani macallimiin fayle haysna war ka qabn waraba gaalma gabo dhigta gabeelare macallimiintan uba niin sheegahaya ilaahay hasan barakaaye intaas dhan ma hasinyin may kale lana wal yar dirdaare ardayda may laata dad deegaanka iyo dad kale korka kooyibi jira tuulooyinka lagu kooyi deegaano kale lagu kooyi si isan ka sabarteen siin do-ayana insha allah ilaahay ilmigana cafaa ka weel ilaahay ilmigana hasan bara ilmo kheer qabna allah hasan siiye may siinka do-ayana in isan walbarataan dadabayaasuluku dhiibahay walbarashada diidan ilaahaysan waafajiyey laakiin in isan anwaalunumay kala fadaane imaam musaqaawigii u furulaka qobode walaylasan bari iisan xafidaan reer furananta mayn ku faa'iidaysadaane nacmadan ilaahay la sii si sheekh abshir ba haddan sheanay in sheegay in ilaahay inka mahdiyaan oo ilaahay inka shukriyaan shama jeeradna jiilala roogni geekina nacmo biimeel ku dararna waa isagna nicmadaas ilaahayna sii in laka shukriyo alxamdulilah haddii nacmada ilaahayna sii unan ka shukrin jaazintiya jarta in ilaahay leegmahadnago walbadan leegmahadnago mahad unan kooba kor ilaahay qur-aan sheegi sheegay markas ilaahay in leen xamdiya tan lamaad in gaalada la habaaro nimiyo gaali wadanka rafaadiyahayd in gaalada markastaysan hakataan oo salaad tukutaan gaalada habaartaan muslimiintan do ay tan mujaahidiintan do ay tan arrintaas waysan ku baahiyey dad oo maya ilaahay tuugdiyo ogbala atiin dad arday ee atiin malfaday markas in gaalada gaalada alla hajibiye gaalada alla hajibiye gaalada alla hajibiye ameerikaanka horeeye yahuudi ka jarto turki ka jarana dhaweena alla hajibiye muslimiinta alla haguuley mujaahidiinta alla haguuley garabsho alla hagala intaasna ducaaw farxad badan oo muuqata may koobo koru may la raayayso ufrow markii bannaanka lagu roogo war badan aa idaacado on gale laakiin may la faday laha saar warkii usahay macallimiin badan oo intuu ku qalin jibiidiya may fadaane in meelo kale wal dadka baraan oo araan imaamu saqaawi ufrow ku qalin jibini araan allahu akbar marka may fadaane walaalayaal in isin dadaalaan in waalidiinta siin do'ayaan ununa siin do'ayaan walbarashadiin xafidaan war hooginga lagu sabarahay dhagaali lasiinka biyahay war ficil isku weydii kanba kan kale mayla raayisu ficilku weydii ilaahay walbarashadiin hasiin nacmeey macallimiinta isiin heshiis alla siinka waala walbarashada ay ka mashquulay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intii ay kelimaadka socdeen wuxuu maamulka imaam sakaawi soo bandhigay su'aalo dhextaal ah oo abaalmarina lagu gudowsiinayo waalidiinta goobjooga ahaa xafladda barnaamijkii ka dhex jarnaan weli waliba hadeerni marka hoogoona shaandaan inti la dhexgeli yaa laiska ogaayo as-ilooyin ya diyaarsan jawaabtii oo yaa la faaday jawaabtaas haddii la biyoona insha allah abaalmarin aan jari doonto mudiirkana naha abaalmarintaas su-aalo marka waliba lanka targalay waalidiintii asku leh migil iyo bilaan iyo culimmada maalinqobada dadka duyuufta martada ning ah yaa lanka targalay marna waliba la weydii doonaa waalidiinta oo rago ah marna hooyooyinka la weydii doona marka haddii lacagta dadweynaha ku noogaan ardada markaas elan bandhaka ku faa'iidaysado koraan haddii oo he faa'iidaysa hanin herneen dadweyinka lan ka targalay nasiib jo jazaakum allahu khayran waayahay rigakan hormaraan su-aalo lan kaga saawna soon hadalna galanta teege waayahay su-aalo kood waliba naqadaase sheeg aayad haka ororti dhatiye kelimatu fircawna seditoog haka nagnagad lankakasaaw galanta teego bartuun hasurma doon bismillaah magaca medare maxamed cabdirashiid xasan aayad walbo ilaa fircawna wamala'ihi fattabacuu amra fircawna wamaa amru fircawna birashiid waayahay jazaahu llahu khayra aljaza siday la fadaayeen ku jawaabay abaalmarin oo liban ka qoran lama doolar ah aw mudiir wareeji lamada doolar waayahay su-aalo lamaad waliba isku leh hooyooyinkii isku leh qur-aanka meegaas aayadood hak orortay oo xarfu shiin ku bilowdayan meega aayadood shiin ku bilowdaas afaru heesheg shahru ramadaan shahid allahu shaakira liancumi sharca lakum min addiin sisah yan sheegdi lamadii doolar ku wareejiya umaadhan gabartaas ku wareejiya lamadii doolar waalidiinta haknaagad haddana rega waaya su-aalun waliba sheegasaana rega yu macad alimaam sakhaawi faracjay ufurow ama la fuuray sanadka maalanta ballo wali maraasi ahaan la isku fadaay regaas ku leh shaaciru islaama sulum
bismillah ilaah wadanka aawayta haddii aan iska dayo su-aalayadaa jawaabtiye macad sakaawi farac ufurow may baa la furay rabiic alawal taariq lix kun afar boqol afartan iyo toddoba yowmuljimca ahayd waayahay bismillaah shaaciru lislaam dadaale su-aalo boqolkiiba sagaal iyo sagaala ku jawaabi saas daraaddi waliba lenaa insha allahu usii jawaabista la siiyaa
sidoo kale xubnihii kelimaadka ka jeediyey xafladda fasaxa ay ku gelayeen ardayda imaam sakhaawi ee degmada ufurow waxaa ka mid ah nabadoon ibraahim sheekh cali nuur shaacirulislaam gudoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayaadka islaamiga ah بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أحبابي الكرام أولا ما هتقرن إلهي الله تبارك وتعالى بعد الله ما يمه نغانا جود أهان حركة الشباب المجاهدين ساس أوكل ما يمه نغانا ولاد ولاياتك سلامك aan ku horeeyo waaligii wilaayada islaamiga baay sheekh xamza abu jacfar saas oo kale ma umahadnaqaana muxaafadaadka aan ku horeeyto muxaafada hadda una roogno muxaafadatu ufurow aan ku horeeyo waalige iyo dhammaan odayaasha si guud ahaan may kale umahadnaqaana maktabu dacwa xeer xarake iyo xeer wilaaye iyo xeer muxaafado antaba umahadnaqaan intaas kudume umahadnaqaane dhammaan culamada macahad asakhaawi alimaamu asakhaawi oo aan ku horeeyo mudiirulcaam ama amiirka macahadka sheekh cabdalla cabdalla iyo dhammaan lajinada ama guddiga macahadka umahadnaqaan saas oo kale ma umahadnaqaane faraca ufurow macad sakhaawi faraca ufurow mudiirkiisa iyo mucalimiinta dhammaan umahadnaqaan ma kale umahadnaqaane nuqabada oo aan ku horeeyo suldaan cabdiwaaxid macalin xasan intaas ku dib insha allahu tacaala dardaarin ile warkan isku eyi marka koowaad ilaahay subxaanahu wa tacaala suurada una ka furfuranay walcasri alla mayliya subxaanahu wa tacaala walcasri zamanka ka dhaaraday ama salaada casala ka dhaaraday ina alinsaana lafii khusr insaanka dhammaantiis kullu linsaan insaan dhammaantiis khasaari ka sugunyi ila aladiina aamanuu haan alle inaba rumeeyano iimaanka la ku heli maahin oo hatana waa camiluu camal faleeno asaalixaat camal wanaagsanna la kooyan wa tawaasow in isdardaarameyno bilxaqi xaga in isdardaarameen wa tawaasow in isdardaarameyno bisabr sabr in isdardaarameen intaasaa laha ku reebi wali kale ha ku heli oo insaan ah dhammaantii oo khasaari ka sugayiin aliyi ilaahay subxaanahu wa tacaala aayad kale ilaahay subxaanahu wa tacaala mayliya usoo tacaliinta iyo walbarashada nin amaanamas niibooriyaw قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ويدي الأريس رسولك صلى الله عليه وسلم قل ده هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لم والكساء لم والانكسان جمعيين ما يو جوابتم نغلاس جوابتم جمعي ونغلاس مر إنما يتذكر أولو الألباب mayba wacdada la wacdiyaaw ama soolaad la sheego ka wacdoomeeye dadka saaxiibul cuquulka ee caqliga leh lan caqli an lahayn war kastoo la sheego ma galaayaan weel banaawo antooba galaan hegan ku bahayaan oo kalo wa qaala tacaala fii aayatin ukhraa alla mayliya subxaanahu watacaala uu soo ammaano dadka walbarda ahlulcilmiga eh alla mayliya yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waaladiina uutuu lcilma darajaat ilaahay mayn kor wale subxaanahu wa tacaala han alli iyo naba rumayno iimaanka laku hali oo isinsiinkumade iwa iyo waaladiina uutul cilma nimanka cilmiga la siiyaba darajaad ilaahay subxaanahu wa tacaala oo dadka aqraantiyo eh ama meel ray isku waqtiga eyin ku kasara maraayaan oo darajaad ah ya ilaahay siiya subxaanahu wa tacaala ma in isdardaaramaane in warbarashada li wado lika dadaalo fi dunya walaakhira wadad anfacaas tan kalme waa maadaama fatri jarto walaaga ila la tabi foolkii ada loo durta ilaah la koo ofayle haddii fool bedelan ada la kooyta dhabshaama laha haddii walaaga inta markii laku tabaaba may waaha dhatimir lindeeñ oo yeed dhaayi lakuroogo egbakiba ebir laha kuroogo lakooyo ma hoose laha ku bilaaway mise meeli roogdiya laku wede imtixaan kalamaha ini markii may waa walaayilaha ay gacanta la dhuujiyo ilaahi subxaana wa tacaalana lanku obsado wattaqullaha wa yucallimukum allahu ba ilaahay leey in sha allahu tacaala fajazakum allahu khayr calaa xusni istimaacikum wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ugu dambeynna waxaa xafladda lagu abaalmariyey ardaydii kaalmaha ka galay imtixaankii ay galeen الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد إن شاء الله وليبها ديرني مرك اختتام كي كلمة يمكن قدم بيين وليبها نقضي دون أنا إن شاء الله أرددي ما دام هددا لين هالسن آه، سجود أهان ولا هددا لي أردد لكن كلمة هر تتكي قالين يا وليبها إن شاء الله إدارة إسلكاسين أنت أوغو يرجلين لنسمي marka ardada si badan kaalmo hore mumtaasiinta badnaayeen ama jay jiddan laakiin haanka sii horeeyan inta insha allahu magayaal jolluhusa abaalmarinna lisi yee ku talagalka haay ardadaas marka ma ah xalaqa xalaqa ma ah calaa mustawa almacahad yaa insha allah abaalmarintana ka baxa doonta macahadka guud ahaan koow ay nagday lama ay nagday sida ay nagday saa insha allahu ka socda doonaa waa yahay ardaygan ka horeeyey waa ardayeed ama gebera nagati oo magaaj aleeraw sucaada mucaalim shiimoy kaalinta koowaad yee haysata Eh, insha allah waliba abaalmarin helay soddon dolar ardayga lamaad kaalinta lamaad waliba islagalay lama qof geber iyo kuri ardayga haddii ka hormara magaajay cabdilmalik xuseen kalmoole iyo geberti leeraw xafse macalin shiimey geberti hor walaaliha nagati lamadaas arday markii un waliba shal qaadan doonaan insha allah min labaatan dolar mudiirka ku weydiisadeen diyaaru hadalan tuuri doona Eh, tan saddexaad waliba isla galay saasoo kale lama qof xafse macalin cali geber leeraw iyo abubakar cabdulqaadir wiil leeraw lamadaas ayaa isla galeen yowna mintumun dolar yelayin jazaakum allahu khayran intaas waliba haayeen dhiirgelintii ardadii mutafawiqiinta haayeen oo mu- idaaradan ka targalaya haayeen guud ahaanna intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareeb kurarka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee noo baranah nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu